akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaay goorsheegtu waa toddobadii fiidnimo british colombiya halka aad naga dhegaysanaysaan waa madasha furan dhegaystayaal waxaad naga dhegaysan kartaan c j s f c a ama sagaashan dhibic hal f m waxaad maqli doontaan haddii allaha awoodda la oggolaado barnaamijyadii aan maantii oo sabtiya idinku tala gallay marka hore waa anigoo xasan caraba jaamac farasle oo farsamada iyo iskudabaridka inoo leh axmed baashe oo isna barnaamij cusub inoo soo jeedin doonaa iyo ayaan oo barnaamijkii udub dhaxaad haddii allaha awoodda la oggolaado waxaad dhegaysanaysaan barnaamij waxaad dhegaysan doontaan insha allah barnaamij diiniya uu noo soo jeediyo sheekh cabdi xirsi
iyo baatinka iyo daahirka labadaba in laga soomo oo carabku soomo oo xumaanta ka soomo oo cayda ka soomo oo maagista ka soomo oo cadaadiska iyo dadka in maaragtay bahdalada ka soomo oo beenta ka soomo xanta ka soomo saasaa la rabaa markuu qofku intaas sameeyo wuxuu yidhi nabigu sal l sl soomu junna junna uu yahay difaac muxuu junno uga yahay min cadaab illahi wa ciqaabihi sida uu adduunka uga ilaaliyey ama uga siyaaneeyey dembiga iyo macsida iyo xaaraanta buu aakhirana naarta uga ilaalinaya shafiic weeye aakhiro isagoo hadlayuu imaanayaa soonku shayga labaad oo hadlayo oo qofka u doodayo looyarka u ah weeye soomka shayga koowaad waa qur-aanka shayga labaadna waa soomka albaab khaasa buu leeyahay dadka sooma ay ku leeyihin jannada oo rayaan la yiraahdo sideeda albaab mid kamida baa loogu talagalay si toosa oo si khaasa ma jiro albaabka salaada iyo albaabka xajka iyo albaabka zakada ma jiro laakiin albaabka soomkaa jira si gaara ilaahay u karaameeyey wuxuu kaloo nabigu yiri sal salam ilaahay wuxuu yiri kulu camal bni aadam lah ila asawm fainahu lii wa ana ajzi bih walxasanatu bicashri amhaaliha واxasanaة bcashri amhaal yani kul cml bni aadam lahu wاlxasanaة bcashri amhaaliha ilaa sabcat miat ضicfi ilaa adcaafi kaiira riwaayadaas kalena saasuu yiri markaas wuxuu ila sowm soomka mooye acmaasha bini aadamka oo dhan isagaa iskale toban laab toddoba boqol oo jeer ilaa maasha allah intii uu doono kale inuu u laalaabo ilahay millions jeer u laalaabo marka laga reebo soomka soomka anaa iskale buu yiri wa ana ajzi bihi anaana ka abaalguda yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli saddexdaa shay oo uu xalaal u ahaa awal dartay buu uga tegayaa saa darteed anaa ka abaal marinaya markaasuu wuxuu leeyahy nabigu sal ll salam xadiidka wuxuu ku darayaa qofka marka maalintaas sooman wuxuu leeyahy farxataani lisaaimi farxataani yafraxuma farxaة cinda fitrihi wa farxaة cinda laqiya allaha raba aw laqiya allaha caza wajal markuu ilaahay la kulmo na farxad buu helayaa uu soonkiisa ku farxayo bisiyaamihi markuu afuro ramadaanku dhamaadana farx wuxuu ku farxayaa ciidiisa iyo inuu soonkii dhameeyey oo afuray kelmadda marka aan rabo inaan xadiidkaa ka ishaaro waxa weeye kelmadda odranaysa ila soom fainahu lii wa ana ajzi bih anaa iskale anaana ka abaalguda oo ilaahay soo salaada ma leh soo sakada ma leh soo xajka ma leh soo acmaasho dhan isagu ma leh ha muxuu tan isugu khaas yeelay kuwa kalena u yiri isagaa iskaleh masaladaas culimadu waxay ku fasireen laba tafsiir tafsiir wuxuu odhanayaa soomku waa sir qofka iyo ilaah u dhexeeya oo qofka hadduu biyo cabay ama wax cunay cidima ogaan karto saasuu kaga duwan yahay acmaasha kale laakiin acmaal badan oo sir ah baa jirta ilaahayna uusan saa khaas isugu yeelin tafsiirkaa waxaan ka jeclahay tafsiirka labaad oo odhanaya acmaasha kale qofka iyo shaydaan baa ku loolamaya isagiyo shaydaan baa ku diriraya markaa salaada xiratid shaydaanku waa ku imaanaya inuu kaa mashquuliyo rabaa xajka wuxuu rabaa inuu kaa qaso zakada waa kugu diraya samayn wax xunbixi buu kuleeyahay qaar khiyaamee buu kuleeyahay yacni shaydaan baa kugu tacalluqa adiga iyo shaydaankana waa laysu kiindaayey oo waa tartamaysaan laakiin soomka shaydaanka waa la xiraa nebigu sal alla ly slam wuxuu yihi idaa dakhala ramadaan oo idaa aqbala ramadaan futixat abwaabu aljanna وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين ومردة الجن رمضان بلوضو البابada jannadana waa la furaa albaabada naartana waa la xiraa shayaaiintana waa la xabsiyaa jinka kuwiisa madaxa adagna waa la xirxiraa qofkii marka waxaa la siiyey cibaadadii baa loogu kaalmaynaya shaydaan ka mashquuliyaa ma jiro marka waxaa la rabaa inuu cibaadaysto ظaahira wa baatinan wayna suurtagal tahay oo maadaama shaydaankii weynaa ka xiran yahay qofka waad aragteen masaajidadu marka ay noqoto ramadaanka waa soo buuxsamaan waxaa salaada fajarka tukada dad ka badan dadkii xiliyada kale fajarka tukan jiray laba jeer ama saddex jeer ka badan maqribka cishaha duhurka casarka kulli waa saas yani salaadihii iyo masaajidka tacmiirkiisii iyo waa soo buuxsamaan maxaa yeele shaydaankiibaa xiran dadkii waa soo hanuunayaan qalbigoodii qofkii qaafil ah waa soo qoyaya masaajidku soo aadaya marka tafsiirkaas ah inuu ilaahay kuugu kaalmaynayo adig isagoo aad ka wada shaqaynaysaan inaad soomkii si fiican u gudatid ayuu kaga duwan yahay acmaasha inteeda kale maadaama ay sanadkaas bishaas ay xiran yihiin shayaaiintu inta kale sanadka intiisa kalena aysan xirnayn wuxuu kaloo yihi walilaahi cutaqaaun min annaar wadalika fi kuli leyla habeen walba ilaahay dad buu ka xoreeyaa naarta awal ku qornaa inay naarta galaan buu ilaahay ka xoreeyaa oo xagga usoo hanuuniyaa u bedelaa oo jannada geliyaa bisha ramadaan marka iyadana intaasaan ka odhanaya insha allahu sal allah wasalam calaa sayidina moxamed wacala ali wasaxbi wasalam
cabdi xirsi oo barnaamijka miidda suugaanta inoo daadihinayey toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaad horey u dhegaysateen laba qaybood oo hore oo sheekh cabdi kaga hadlayey doorka masaajida qurbaha barnaamijkii taxanaha ahaa ee doorka qurbaha masaajida toddobaadkan ayuu halkaa inoogu egyahay haddii eebbaha awoodda la yidhahdo dhegeystayaal toddobaadyada soo socdo waxaad dhegaysan doontaan barnaamij iyo kale oo diiniga ah waxaadna ku maqli doontaan cashiro cusub haddii ilaahay inoo suurtogeliyo waxaan ku dadaalaynaa in aan culummada b c aanu idiin helno oo ay barnaamijka diiniga ee madasha furan ee gobolka b c ay iyagu inoo daadaheeyaan barnaamijka haddii ilaah yidhaahdo waxaan qaban doonaa in culummadeena mid kamid inoo soo gudbiya halkaad kala socotaan waa madasha furan ooad ka dhegeysanaysaan sideed sideed dhibic shan f m c j s f aan iraade sagaashan dhibic hal f m c j s f iyo madasha furan baraheena bulshada oo dhan oo aad kala socotaan magaca madasha furan waa habeen sabti ah toddobadii ilaa iyo sideedda fiidnimo xilliga aan hawada ku kulmi jirnay toddobaad walba barnaamijkeenna miidda suugaanta ayaa dhowaan maqli doontaan marka horese waxaanu ku horeynaynaa barnaamijkii afka hooyo ka baro madasha furan xasan carab ayaa inoola diyaara xasan soo dhowow
waa mahadsan tahay jaamac waxaanu insha allah isla eegi doonaa maanta xarfo dhowr ah barashada bilowga xarfaha afka hooyo waxaad kala socotaan madasha furan iyo baraha bulshada ee ay madasha furan leedahay maanta xarfaha aynu baran doonno haddii allaha wado la ogolaado waxaa ka mid a xarfaha ra sa sha iyo dha hadduu wakhtigii noo saamaxo intaanan u gudbin xarfaha xarafihii hore ay noogu dambeysay weygii hore ama toddobaadkii hore wuxuu ahaa xarafka da laylayadii aan idiin dirnayna insha allah waxaan jecel lahay in aad ku soo gudbisaan commentka kaga soo bixisaan hadhowna waxaynoo bilaabmi doonaa cashar ah insha allah shaqo guri aynu isu diro haddii alaha awoodalo ogolaado maanta waxaan ku bilaabaynaa xarafka ra haddii aan erey ka dhigno xarafka ra waa badan yihiin xarfaha ra noqon kara laakiin tusaale fudud haddaan idiin bixiyo waxaa ka mid a si aad u fahantaan idinkoo kusoo dhowaanaya barnaamijka sida masalan run oo kale run waa ra u iyo na waa run waxaa kaloo ka mid ah oo isna xarfaha ra ay ku bilaabmi kara ereyga ah ama ereyada rah raha waynu wada naqaanaa waa xayawaan yar oo inta badan ku nool meelaha biyaha iyo dhijaamaha la yidhaah ay fadhiistaan waxayna ka kooban tahay ra iyo a iyo ha waa ra xarafka kale aynu usii gudbi karno ama ereyga xarafka ra ereyga aynu ka dhigi karno waxaa ka mid a roob roob wuxuu ka kooban yahay ra iyo o iyo o iyo ba kan wuxuu leeyahay markaa shaqalkii dheeraa buu noqonayaa si aynu isla ogeyn xarfaha marka shibanaha laga yimaado af soomaaliga ama afka hooyo shaqal dheer iyo shaqal gaaban buu leeyahay waxaana ka mid a isla ra baynu ku jirnaa magacoo kalenu isticmaali karnaa waxaa ka mida magaca raage raage waa ra iyo a oo a iyo a ah oo marka laysku dhuftana a noqonaysa waa shaqal dheer iyo ga iyo e oo iyana shaqal caadi ah marka waa raage waxaan filayaa inaad ila fahanteen ama aad dhegaystayaal idina aad samayn kartaan tusaale ahaan aad u soo qaadan kartaan in aad samaysaan isku daydaan xarafka ra erey ka bilaabma oo uu shaqal la wato ama shaqal ku dhammaado kolba sida idinku fudud sidaan ugu talagalayna barnaamijkani waxa weeye barnaamij jiilka aan u helin nasiibka inay afka hooye wax ku bartaan ama burburkii dalka la kulmay ama dadyowgii ka soo qaxay ayaanu barnaamijkanu diyaar u yahay kana faa'idaysanaya iyadoo dad badan ayna soo waceen xitaa jaamacna laftigiisa dhallinyaro ay u yimaadeen yidhaan waxaanu rabnaa inaanu aad afka hooyo u baranno okay waxaan u gudbaynaa markaa haddana xarafka sa xarafka sa haddaan erey ka dhigno tusaale ahaan waa halkee waxa weeye soomaaliya inagoo dhan baa soomaaliya soomaaliya waxa weeyaan waa sa iyo shaqalka dheeroo oo ah oo laba ah iyo m ama a lai soomaali yacni soomaali baad ka hadlaysaa marka soomaali lagu yidhaha ereyga soomaali intaasoo xaraf buu ka kooban yahay haddaan ka sii gudubno waxaan u tegi karnaa haddana innagoo xarafkeennii sa raacinayna iskuna dayana inaynu ka dhigno erey waxaad ka soo qaadaa soon soon wuxuu noqonayaa sa iyo oo oo shaqalkii dheeraaya na soon buu noqonaya soon waa wada naqaanaa waa waajibka insha allah ilaahay dhakaday naga saaray bil kastana wayna soo martaa haddaan kasii soconno waxaynu haddana isdultaagi karnaa erey kale idinna intaanan ereyga idiin sheegin qalin iyo buug iyo warqadda isku sawara sameeya laftigeeduna inaad isku dayi kartaan inaad eraya samaysaan nagulana soo wadaaga barahayaga bulshada hadii allaha wadi loo ogolaado xarafka kalenu gudbayno waa sadii isla oo sug sug maxay ka kooban tahay waa saddex xaraf waa sa iyo u iyo ga macnaheeduna sug waa laysla wada yaqaanaa oo waa sug sug haddaan kasii tago waxaynu qaadanaynaa xarafka kale ee isla saa baynu ku jirnaa samir samir waa la yaqaanaa waa nin sabraasadkii helaa waaba mahmaha soomaaliya wax badanna way noo soo socdaan mahmahyo badanna way noo iman doonaan insha allah biidnillaahi kariim intaynu wakhti isku heli doonno haddii a la yidhaha samir waa sa iyo a iyo ma iyo i iyo ra waa samir wey halkaa waxaa inoogu dhammaaday tusaale ahaan xarafkiisa afarta xaraf ama saddexda xarafeen maanta ugu talagalayna waxay ahaayeen ra iyo so aynu soo qaadanay waxaynu tegaynaa xarafka sha haddii allaha awooddi la ogolaado sha maxay noqonaysaa markaan tusaale ahaan u soo qaadanno shan waa shanteenna farood waa shan waa shan qof waa shan waxaana noqonaysaa sa ha a na shan bay halkaas noqonaysaa haddaan ka sii socdo haddana bal tusaale kale aan idin siiyo masalan shanlo shanlo waana wada naqaanaa maalin walba waa la isticmaalaa waata aynu maalin walba ku samayno ama ku feedhanno madaxa dad qofba siduu u yaqaano waa shanlo shanlo waxay ka kooban tahay sahanalao shanlo ayay noqonaysaa halkaana waxaad ku barateen shanlo inta siday u qoranto iyo waxay tahay toon hahey waan sii soconaynaa xarafkii waxaynu u tegi doonnaa isla sha kii ugu dembeeyey wuxuu noqonayaa aynu sha isticmaalayno shir shir waad maqashaan shir baa la galay macalimiintaa shir gashay guddida communitiga soomaalidaa shir galay waxay shirkan noqonaysaa waa saddex xaraf keliya marka hal sha oo shibanaah iyo i oo shaqala iyo ra oo shibanaha laysku daro waa shir waxaynu isdul taagi doonnaa xarafkii maanta ugu dembeeyey biidni illaahi kariim waa xarafka dha haddii allahoo dooli golaado isna tusaalooyin baan idinka siinayaa si aad u barataan waxaanse idinka codsanayaa dhegeystayaasha hawada iyo da'yarta jaaniska u heshay inay ka faa'iidaystaan fursadda u heshay afka soomaaliga ama ka bara afka hooyo baraha madasha furan inay nagula soo wadaagaan commentina ka soo bixiyaan laylayadana halkaa kaga soo shaqeeyaan xarafka dha haddaynu godobno waa dhul dhul waa la yaqaanaa dhulka waa kan aynu ku dul soconno waa ka guryuhii noogu dhisan yihiin waa kaaynu wax walba ku qabsanno oo ilaahay noo fidiyey hase yeeshee dhul waxay ka dhaamaysaa xarafka dha oo ah dha iyo u yal dhul dha ula waa dhul wey haddaan ka sii gudubno oo noqonaya xarafka kale aynu u gudbi doonno waa dhuuni dhuuni waa la yaqaanaa dhuuni waxa weeyaan dadka qofba sibuu u yaqaanaa carab waliba camalkeed leh dhuuni waa qofkan guriga weyn dhuuni waa raashinka la cuno macnayaal badan buu dhiinu leeyahay kelmad walbana macnay leedahay insha allahna wakhti markaynu hello waynu baran doonaa haddii layidhaha dhuuni wuxuu ka kooban yahay dha iyo uu oo shaqalkaa dheera iyo na iyo i dhuuni waxaan ku soo gabagabaynayaa xarafka dhoof waa la soo wada dhoofay nin walba si uu soo dhoofay nin qaxooti ku soo dhoofay nin kale iskii u dhoofay laakiinse berigii hore soomaali waxay u dhoofi jirtuun dalalka carabaha wakhtigii uu ka socday dhismuhu hadda bado waaweyn baa laga soo gudbo maanta halka aynu joognaa waa waqooyiga ameerika waa meel aada u fog kana fog dhulkaygii hooyo ee aan ku dhashay ee aan ku soo dhaqmay aan intaasoo dhan ku noolaa xarafka dhoof baynu hadda tegaynaa waa dha iyo oo oo shaqala iyo fa oo soo xidhay dhoof toddobaadkan waxaa halkaa inoogu soo gabagaboobay haddii a la yidhaa afartaa xaraf aynu ka barannay afka hooyo inta aynu dib ugu kulmi doonno hawada insha allah baraha bulshadana aad ka daawan doontaan kana baran doontaan waa anigoo xasan caraba iyo jaamac oo farsamada inoo hayey iyo asxaabtayda kale oo halkan joogta axmed baashi iyo ayaan waxaanu idinkaga teganaynaa ismaqal dambe oo xiisleh
waxaa lagu aloosaa magac eebahay iyo adin iyo af wada jira eebe naxariisi janaaha ka waraabiya maryan cali muudey iyo muusigii kooxdii iftin dhegeystayaal haddii eebaha awooda la yidhaahdo heestaasi waxa ay astaan u ahaan doontaa barnaamijka afka hooyo ka baro raadiyaha oo uu inoo soo diyaariyo inana socodsiiyo xasan carab sida aad maantaba maqlayseen weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijyadeenii aan idinkugu talagalnay haddii eebaha awoodda la yidhaahdo waxaad maqli doontaan oo inagu soo maqan barnaamijkii sooyaal udubdhexaad haatanse waxaanu isla dhegaysanaynaa barnaamijkii miidda suugaanta axmed faarax cali daajaa oo ina barayo qayb ka mid a dhaqanka soomaalida ee magta maguhu hal ayaanu u naqaanaa magta idaaja ha noo sheego nooc ka duwan kuwa aan naqaano oo mag ahaan aan u naqaanee qayb ka mid ah maanta ha inoo dhigo
dhegaystayaal hannaanka dowladnimo ee dhammaadkii qarnigii sagaaliyo tobnaad ay gumaystayaashu dalka ku soo rogeen ka hor soomaalidu waxay ahayd tolal aan awood qurihii u wada talin hase ahaatee waxay lahaan jirtay xeerar ay ku dhaqanto oo dhinacyada nolosha oo idil dabooli jiray xeerar qaarkood isqoonsiga iyo qardoofooyinka ay ku maarayn jireen oo inta ku xaalaan ay ku nabdi jireen had iyo jeerna aan idin xusuusiyey waxay colaaduhu dhex mari jireen tolalka kolba intooda deriska ah kuwaasoo ku loolami jiray ilaha dhaqaale oo ku koobnaa ceesha ay ka cabbaan iyo carshinta ay xoolaha daaqsadaan intaas waxaa soo raaca oo colaaduhu ay ka aloosmi jireen xoolaha ay kala qaadaan oo ragga lihiisoo dhacsigooda ay nafta u huri jireen sidoo kale waxay geeri ka xigi jireen dumarkooda haddii la faraxumeeyo amaba anshaxdarro kale lagula kaco si kastaba ha ahaatee colaadu waliba ugu dambaysta waxay ku dhammaan jirtay in laga xaajoodo oo qolyaha ay dhex martay intay isu soo fadhiistaan ay is-eedaystaan iyada oo qolo waliba ay sheeganayso dhiig iyo dhabbaqo wixii dhinaca kale ay ku tabayso arrintu markay joogto dhiig la iska galayna laba mid unbay ka dhalan jirtay in qof uu qof kala dilo dabadeedna lagu qaanabo iyo in laba col oo goob isaga hor yimid uu dilku ka dhex dhaco labadaas yood yaa midba si lagaga xaali jiray soomaaliduse sideedaba qisaasta ma ay aqoon inta ay ku dhaqantaana ma badnayn dhif iyo farakutiris ayay ahayd nin nin dilay in inta lasoo qabto isna loo dilo inkastoo ay diinta islaamku sidaa farayso hase ahaatee dhinaca kale waxay diintu u oggolayd gadaalkiina hiddaheeda ka mid noqday qisaasta beddelkeeda inay kala qaataan mag boqol halaada haddii qofka la dilay uu nin ahaa hadduu dumar ahaana konton taasina waxay noqotay sabab ka mid a sababihii ay u daliishan jireen welina qaarkeed uu u daliishado in laboodku uu dhadigoodka ka sarreeyo marba hadduu ninku boqolle yahay gabadhuna ay kontoley tahay ismaaciil mire oo u dan lahaa nin dhallinyaro ah oo uu dhaliilayay ayaa ereyga boqolle isaga oo ammaan ula jeeda wuxuu jeer ku xusay gabayadiisa midkood waa markuu lahaa barbaar waxaad ahaataba marbaad baydan kulantaanee dhashu waa bishaaree haddaad eebbahay barido uu boqollo wiil kuu dhashood beelka kaga rayso waxaad biilka siisaba hadduu turuqiyo buuraado bogga laga wareenyow hadduu bili haween yeesho hadduu baaqdo goortii uu kaco boohin kugu reebiye buuriqabka inaad daydisaad kaga bogsootaaye baddu hadday ayaan kaa liqdana kaama ba'a ciilku bixinta magtu laba heer ayay mari jirtay labadaas oo la kala yidhaahdo rafiso iyo magdheer rafisadu waa aaraaba geel tiradiisu aysan toban halaad ka badnayn oo haddiiba markii qofka la dilo ay qolada waxdishay la soo degdegi jirtay waase haddii cidda uu ninku ka dhintay aanay wax hore ku sheeganayn aadkeedana rafisadu waxay muujisaa niyad wanaag iyo cidda wax dishay in wixii dhacay ay ka qoomamoonayso xagga nabadda ay u xaglinayso islamarkaasna ay ka go'an tahay magta inta harsan inay bixin doonaan taasoo sidaan soo sheegay iyadana magdheer loo yaqiin ama lafdheer sida gobollada qaarkood laga yidhaahdo odayadii dadka u talin jiray qaarkood siday noogu warrameenna marar badan waxaa jiri jirtay tolka geelaas boqolka ah lagu yeeshaa inaanu wada bixina uu qayb ka mida xeerto macnaheedu wuxuu yahay in laba qolo oo degaan ahaan daris ahi ay ku heshiiyaan ninka ay qolaba qolada kale ka disho inay lixdan ama konton halaad oo keliya ku kala qaataan sidaasina ay xeer u noqoto ha yeeshee halkii aanu xeerkaasi ka jirin magta boqolka ah ayay ku kala bixi jireen iyada oo xukunka shareecada loo hoggaansamayo taasise nin ama laba la iska diray bay ku saabsanayday waxaa dhici jirtay laba tol ama laba jilib in colaad gaamurtay ay dhex marto inay rag badan iska laayaan kol dambana ay ku heshiiyaan inay heshiiyaan markaas buu dhinac waliba tirada raggii goobaha kaga dhintay soo bandhigi jiray dabadeedna qolada laga badsaday ayaa nindheeriga mag laga siin jiray su-aasha haddaba meeshan ku jirtaa waxay tahay maxaa dhici jiray haddii magta amaba nindheeriga la isu diido jawaabtu waa hoog iyo ba iyo haantooley bal taasna aan sheekadan ku tusaaleeyo waxaa la yidhi laba jirib oo soomaali ah abtirsiinadana aan ku kala fogayn ayaa guyaal dhowra markay diriraayeen dabaalkii la isa soo hor fadhiisiyey wax la is eedaysto iyo wax la garamaba raggii ku kala dhintay saddex iyo toban nin ayay noqdeen qolo ayaa lix laga dilay qolona toddoba markaas bay xeerbeegtidii waxay go'aamiyeen qolada ninka dheeriga a qabtaa inay ka bixiso mag boqola hase ahaatee ma ay suuro gelin waa la diiday oo maxaa dhacay waxaa iska soo taagay xuseen xasan rooble oo ahaa gabyaacol wadeena kana soo jeeday qoladii ninka dheeriga a qabtay magtiisana lagu xukumay guddoonka markii la riday wuu maqnaaye kolkuu inta yimid loo warramay ayuu furka tuuray ma hebel iyo hebel oo iga maqan baa haddana la yidhi mag bixi walle ma dhacdo oo haddaannu reer hebel nahay rag aan layno oo aan duudsinna ha joogtee had maynu mag bixinay had mugeel aannu leenahay xero cido kale u soo hoyday ama ka foofay dabadeedna isaga oo garwaaqsanaya raggii lixda ahaa ee dhinacooda ka dhintay kuwii dhinaca kale ka dhintayna aan waxba ka soo qaadayn ayuu gebiyey waxaa gabaygii uu maalintaa tiriyey naga soo gaaray lix nin oo mankiga shaalka iyo midhihii guuleeda oo wada madhaafta ah raggii kaga maroongeeyey inaan weliba maal ugu daraa waa masale dhaafe weligeed markaha looma culin magaannu soocnaaye waa waxaan dhagahaygu maqal maanta ka horoowa inaanaan cayuun soo marayn maraya dhaadheer leh haddaynu reer mataan nahay sidaas weydunmaan garan magta oo la diido waxaa xigi jirtay colaad lagu baaba'o oo markii la diidaayo rag noolaa lagu waayo magta oo la diidaa waa badrad oo quursi bay soomaalida ula mid ahayd siday odhan jireenna wax quursi ka xun oo rag lagula kacaa ma jiraan dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu eebba idmo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo aad ka dhegaysanayseen barnaamijkeena madasha furan oo aad kala socotaan sagaashan dhibic hal f m c j s f c a iyo baraheena bulshada dhammaantood barnaamijkeena maanta sida uu axmed ka sheekeynayey waxa uu carabka ku dhuftay magta nooc ka mida oo loo yaqaan magdheer waxaan rajeynayaa inaan annagoo dhan wax ka baranay magaha soomaalidu in